ciidamadii shabeelle waa waxay ka weydiinaysaa dhinaca oo siyaasada jirna amniga waxawaaye waa iska boqolkiiba boqol waa iska caadi wax dhibaata uma jiraan laakiin waxaa yaro baarlamaanka guryahan waxaan ka shaqaynaynay si loo hegi lahay madaxweynaha dowlad goboleedka oo aada murday in uu garab marsan yahay arrimaha dastuuriya oo fara badan maxay yihiin waxyaabahaas oo aad nooga sheegi kartaa waxaa kamid a wasiir madaxweynuhu magacaabay guddi madax banaan oo aana baarlamaanka la horgeynin oo shan ruux oo asiga hoos tago waxaa kaloo magacaabay taliyaal ciidan oo uusan wasiirka arrimuhu wasiirka amniga uusan soo jeedin dastuurkuna waxaa ku qoran taliyaha taliyaasha ciidamada waxaa magacaabaya madaxweynaha marka uu soo jeediye wasiirku uu soo jeedinta wasiirka arka kadib marka qodobada noocaasa madax wasiirku waxba kama ogo xireen waxba kama ogo baarlamaanka waxba kama ogo cidka wax kasta waxa waaye waxaad moodaa boorso jeebka ugu jirto u kala soo baxa wax kasta qoraay la mid tahay
waa garta marka sidee ahayd in magacaabidan hadda aad madaxweynaha ku haysataan baarlamaan ahaan oo u sameeyo waxaan rabaa wax wax kasta oo lagu hadlaa inay noqdaan wax oo dastuuri aysan noqonin wax oo qof kasta iska iska soo qaadanaysa inaysan noqon waxa waaye dastuurka waxaa ugu qoran madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle in uu magacaabi karo taliyaasha ciidamada marka uu soo jeediyo wasiirka kushaqada leh oo wasiirka amniga asiga waxa uu soo jeediyey waxa iyadoo laga laga hadlin ama aanba la fiirin ama aan wasiirka uusa soo jeedin ayuu iska magacaabo sida arrintaasa lagu haystaa guddi madax banaan in xukuumadda baarlamaanka uu soogo inuu magacaabo waa garta baarlamaanku marka waxay ku qasban yihiin inay saxaan ay yidhahdeen taas maaha taas waayo sidaas maaha taas waa inay yidhahdeen rabaan artidii waana wax kale maaha waaya marka ma la kulanteen madaxweynaha oo arrintan in dastuurka ay baal marsan tahay sidaad aaminsantihiin ma u sheegteen
qof inuu macnaha uu dadka la tashto ama wax loo sheego qof rabaa loo sheegaa qof aan ku rabin wax loogu sheegaa in baarlamaanka lag wax laga weydiiya lagu sheegaa mago si kaloo gaargaare nin wax ku ongola wax loo ku fahmaa wax loogu sheegi karaa oo la dhihi karaa war dastuurka jebina sidaan waay sidaan maaha intaba waxa waaye waxaad moodaa inuu xoogaa ka dhiga adagay baarlamaanku guddiyo iyo guddoon bay leeyihiin marka iyagay tahay marka hore intaan baarlamaanka la horkeenin inay u tagaan oo arrintan ay u bandhigaan ugu yaraan baarlamaanku uu rabo markaas inuu hortago marka guddiyadaas iyo guddoonku ma u tageen oo xog ma ka haysaan gudoomiy aniga hadda kula hadlaya guddoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha gudahana waxaa joogaa madaxweyne waxaana u aaday howlo shaqo oo oo baarlamaanku idira wa gar waxaana kamid ahaa hadda waxaa waay horsideedaba wasiirka madaxweynuhu markii uu soo jeediye wasiirka amniga markuu soo jeediya oo taliyaha ciidamada magacaaba kadibna golaha wasiirada la horkeena waa la hanteeyaa baarlamaanka guddiga amnigana kadib ayay kusoo laabanaysa haye iyo baarlamaanka intaba lagama hayo waxawaaye sigaa iska magacaabay haddana guddi oo amniga oo magacaabay ay ku jiraan dad aan ba maxaahayda iyo shabeellena waxba degaanaan deganayn waxbana aan ka ogeyn oo kenya xibin ka mida waa kenyaan macnaha macnahan aan fahmi waanay xibinka iyo mid ay kenya noqoto guddi amni waana yidhaahdo baarlamaanku aysan waxba ka ogeyn marka waxaa la kala saaraya guddiyada madaxa banaan oo iyo guddiyada joogtada oo baarlamaanka shaqada ay leeyihiin iyo madaxweynuhu shaqada uu leeyahay inuu dastuurka akriyo oo waxaas hataa ugu dhaqma aan ku toosinayn wax kale ma jiraan arrintan waxaa laleeyahay khilaaf madaxtooyada iyo baarlamaanka ka dhexeeya baa ka dhashay oo meel sare gaaray bal hadda arrintan saameynta ka dhalatay maxaad nagala wadaagi kartaa saameyn kale kama dhalane baarlamaanku waxay leeyahay inaan ku saxno sidaan maaha awoodda madaxweynaha waxay ku qoran tahay qodobka konton iyo koowaad farqadiisa kow iyo laba iyo saddex ilaa koob iyo toban qodob ayuu laba iyo toban qodob ayaa u qoran waa qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka wax ka baxsan oo isaguna ku dhaqmi ayago wuxuu leeyaha baarlamaanka waxay leeyihiin ha ku dhaqmin waxan waa qalada jooji wax kaloo macnaha oo macno kalaha oo lagu dagaali karaa umaba jiraan saxa dastuurka akri waxaa iska akri iyo ma akrinaya anaas anaa wixii wadana waa waxarmo lisbari waa gartay xildhibaane dad badan waxay isweydiinayaan baarlamaanka hirshabeelle maxaa gooni uga dhigaya oo baarlamaanada kale ee dowlad goboleedyada ay uga duwan yihiin dhinaca isqabqabsiga ee madaxweyneyaasha ay magacaawdaan ama ay doortaan marka dad badan baa isweydiinaya sababta xilligan isqabqabsigan keentay oo waxaa laleeyahay baarlamaanka dhinaciisa ay ciladu ka jirtaa maxaa ka jira wararkaas walaaniyo aniga kelmadan su-aashaas la weydiiyo ayaan aad iyo aad waxaan uga xumaaya maxawaaye in la weydiina waa iska ogaa waayo madaxweyne hora si macno daraa oo iska baalkiya lagu lagu lagu riday midkaan soo doorno inuu inuu haddana xumaado oo haddana lala diriraho bulshada wax kale inloo fahamto waa awoodda aad kelmadda aan aad macnaha ugu naxsanaa waayo laakiin haddana ilaahay amarkiisa ninkii la magacaabay ayaa ayaad moodaa inuusan sharcigan usan ogolayn dastuurna uusan aqrinayn wixii maskaxdiisa ka soo dhaco uu iska qorana wixii rabo uu macnaha qofkala qofkii la kulmanayo waxawaaye waxawaaye wax u suurtagala ama baarlamaanka dhexdiisa ama la shira ama wax laga weydiinaa ma jirto haba yaraatee hadda aniga gudimaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ah aan joogaa beledweyne waxaa dhacday amni daro badana magaaladan ka dhacday dadka shacabka hoo lacagii u soco waayeen arrimahaas iyo waxaan u miday iyo maamul xumo meeshaan fara badan oo ka jirto haddana guddiyaal kale oo madax banaan oo qaar ajaanibi ku jiraan oo asugu magacaabay yimidi waa iswaraysanay markii yidhi mid kenyan ka yimid wax kale halkaas hirshabelle laba nin ayaa laga yaabaa inay hirshabelle deegaankeeda kasoo jeedaan waxaad moodaa wax dawlad kale in wixii garab dhig tahdaba inuu ninkii haddana labaad mar labaad naga xumaadaan aad haddana ugu xumaan
waa garta marka kulamo ayaa beri leedihiina laleeyahay oo baarlamaanka uu leeyahay arrintan ay kaga arrinsanayaan ma jirtaa kulamadaas beri baarlamaanka uu yeelanayo maxaase baarlamaanka arrintan uga go-ana baarlamaanku way kulmaan wayna toosinaan inay wax rida mahana way toosinaan madaxweynaha asaguna beri wuxuu hortagayaa baarlamaanka u hortagayaa su-aalaa laga weydiinaa qaladaadkan faraha badan oo iska socdo waxaa wax laga weydiinayaa dadkii shacabka hayoo biila-aan iyo oon oon iyo werigo ebre iyo caafimaad daro labada gobol ku haysato waxaa wax laga weydiinayaa taliyaashan ciidamada oo dastuurka oo nagu waafaqsan oo iska magacaabay waxaa wax laga weydiinayaa dhaqaalo fara badan oo maqan waxaa wax laga weydiin doonaa waxyaabo badanaa baarlamaanka laga waan la weydiina waana sharciga baarlamaan